habeen wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyo hadalsan kuna soo dhowaada warka habeen qodobada ugu dooran waxaa ka mid ah dhismo qadiimi ah ee ku yaala degmada xamarweyne ee gobolka banaadir oo kusoo dumay ninkii dhiseeyey xaalad halisa oo ninkaasi galay boliiska iyo maamulka degmada kaaraan oo burburiyey guryo ay sheegeen in si sharci darro ah lagu dhisay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya oo kulan la qaatay qaar ka mid ah qoysas dhowaan laga burburiyey guryo ku yaala deegaanka ceelashabiyaha wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa oo maanta muqdisho ku qabatay shirka hindisa siyaasadeedka badqabka cuntada akhbaaraadka dibadda warkeena habeen aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah xaaladda waddanka bangaladesh oo cakiran xilli ra-iisul wasaarihii dalkaas xasina laga saaray
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
markale habeen wacan u wanaagsan waa arbaco taariikhdu ay ku beegan tahay toddobada bisha agoosto laba kun afar iyo labaatan dulmarka warkayga ayaad maqasheen u diyaargarowa isagii oo intaasi ka faahfaahsan aanoo ku bilownay dhismo qadiimi ah oo ku yaala degmada xamarweyne ee gobolka banaadir ayaa waxa uu kusoo dumay ninkii dhisayay xaalad halis ah ayuuna wajahay ninkaas
gurigii hoos alwaaxiya ilaan qarni waa meeshaan sagaal boqol sideed boqol oo sano ah guryaan marka wixiyaa la go-ay hoosuu galay masanaayo haddana kusoo noqo isdhahayo dhexdeeda la duuntay ilaa iyo laba daaba kala duuntay loo soo aada ninka wallaahi ninka asi dhan waa dugmay keliya waxaa laga arkayay ilaa halahaas inta kalena way qarsoomeen aad u qarsoomeen
sidaad ujeedaan gurigan iga dambeeya waxa uu ahaa guri dhismo uu ka socday waxa uu ku yaalaa degmada xamarweyne ee gobolka banaadir gaar ahaan waaxda gobonnimo nin ka mid ahaa xoogsatada ka shaqaynaya gurigan ayaa dhismo iyadoo ka socda uu ku soo dumay ninkii ayaana xaalad aad u daran galay iyadoona muuqaalo la baahiyey la arkayey ninka oo qoorta oo keliya laga arkayo balse gurmad ay sameeyeen dadka shacabka ah ee ku nool xaafadan gaar ahaan waaxdan gobonnimo ayaa waxaa suurto gashay in la badbaadiyo ninka ayaa si dhaqso ah waxaa loola cararay mid ka mid ah isbitaallada caasimadda ku yaala si xaaladdiisa caafimaad loo dabiibo waxaan la hadalnay qaar ka mid a dadkii goobjoogga u ahaa dhacdadan oo inooga warbixiyey sida ay wax u dhaceen maanta meeshaan waxaa ka dhacay guriyaa la duminayay marka ninkii oo jugti haayay gurigii hoos alwaaxiya ilaan qarni waa meeshaan sagaal boqol sideed boqol oo sano ah guryaan marka wixiyaa la go-ay hoosuu galay maasha allah maamulkii oo isla dhan iyo ciidankii iyo dadweynihii aanu gurmad u sameeyan ilaahayna waa badbaadiyey maasha allah wax dhib oo dadka walahooy hadda ma sheegi karin hadda isbitaalaa loo qaaday ambalaasaa la saaray laakiin wax dhib ma jirin hal gacan bisoo ka sheeganay wax kaloo dhibaa ma jiro may waa ujeediin guriga dhismaa ku socota waa arki kartiin guri deegaan maaha dadna ma degan xooggi loo duminaayo waa waxoo la go-ay ilaan gurigan qadiimi waaye marka shaqaaloo ka mid ahaa horta aniga waxaa fadhiyay luuq dambaa fadhiyey ninkan waa ujeeda wuxuu duminayay qaybtan kore iyo qaybtan dambe uu duminayay soo uu duminaya qaybtan hore waxaa dhacday mataqaanaa intuu nasanaayo haddana kusoo noqo isdhahayo dhexdeeda la duuntay ilaa iyo laba daaba kala duuntay loo soo aada ninkan marka saas dhibka u dhacda ninkan ma isdhahayn meeshan waa dumaysaa laakiin dabaqada isoo dhinacnac ka duminaya ay labada daabaq hoos la duntay hoos la sii aaday ninka asi dhan waa dugmay keliya waxaa laga arkayay ilaa halahaas inta kalena way qarsoomeen aad u qarsoomeen markaas adiga lama ogeyn meesha waxay isdhahay yani wax yaraa soo dumay in gudihii lama ogeyn inay sii dumayso zaadi dhaawacada ninkaas qof oo meesha ku dugma of course dhaawac baa gaaraya asna dugmay wallaahi dhalinyarta gurmad u sameeyeen iyo dadkii meesha ku jireen meesha gurmad u sameeyeen u galeen ujeegdi waa maleynaa waa meesha dhibka ka dhacay hadda muxuu ahaa nin oo meeshan ka shaqaynayay oo macnaha maalmeedkiisii waxaysa ka raadsinayay aa macnaha dhibaata ugu dhacday alxamdulillah ninkii waxa waaye nin macnaha wax ma gaarin macnaha waxaa lisku waxaa lislaa ninkii macnaha oo dhiman karaa waxyaabo qaar agaa laakiin alxamdulillah ninkii oo soofiyo oo soo baxay maasha allah nin shacab u ahaa macnaha maalmeedkiisii ka raadsinaya ilmihiisii waxaa raashin uu raadina u ahaa duulo shaakir dabsan t v degmada xamarweyne gobolka banaadir
markan booliiska iyo maamulka degmada kaaraan ee gobolka banaadir ayaa burburiyey guryo ay sheegeen in sifa sharci darro ah lagu dhis faadumo cabdulqaadir xasan ayaa warkan sii ambaqaadaysa
maamulka degmada kaaraan oo kaashanaya taliska booliiska qaybta bari gaar ahaan saldhigga booliiska degmada kaaraan ayaa burburin ku bilaabay guryo ay sheegeen inay ku dhex yaaleen waddooyinka waxaana maamulka degmada uu sheegay in caqabado badan ay ka imaanayeen dadka markaasi jidadka ka dhista guryaha taasoo ku tilmaamay in xilliyada qaar haddii halkaasi ay caqabado ka dhacaan aan gurmad loo samayn karin dadkaasi sida haddii halkan uu dab ka kaco way adkeed ayuu yidhi maamulka degmada in si deg dega halkan ay ku soo gaaraan gawaarida gurmadka degdega ah ee dabdamiska sidoo kale waxaa adkeed ayuu yidhi xilliyada qaar haddii ay ka dhacaan xitaa khataro kale in aan loo gurman karin dadkaasi fariin adag ayuu u diray shacabka ku dhaqan degmada kaaraan oo ka mid ah labaatanka degme ee gobolka banaadir taasoo ay ahayd dadka jidadka guryaha ka dhistay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku baneeyaan waxaana uu sheegay in ay jiraan waxyo kale oo ka tirsan degmada kaaraan oo sidaasoo kale dadka ay u deganaayeen waddooyin islamarkaana looga bixiyey haddana wax kale ayaan joognaa oo saakay waxa ay bixiyeen dhowr guri oo markaasi waddooyin ku dhex yaalay waxaana uu sheegay maamulka degmada inaysan sharci ahayn in bulshada ay waddo dhex deganaadaan islamarkaana wixii waddo ah wadda ahaan loo isticmaali doono dadkana aan laga aqbali doonin hadday ku madax adeegaanna sharciga lala tiigsan doono bulshada ku dhaqan degmada ayaa soo dhoweeyey tallaabadii ay qaadeen maamulka degmada islamarkaana shacabka ayaa dhanka kale waxay tilmaameen in caqabado xoogan ay ku qabeen guryaha laga dhex dhistay jidadka xilliyada qaarna ay bulshadu xuseen haddii caqabada ay la kulmaan inay adag tahay sidii ay kusoo gaari lahaayeen ama ku heli lahaayeen gurmadka degdega ah taasoo ay ku sababeeyeen inay tahay waddooyinka guryaha laga dhex dhisayo sidoo kale maamulka degmada ayaa fariin kaloo adag u diray dadka ku ganacsadaha reeraha laamiga waxaa ka dhalan kara ayuu yidhi khataro amni daro bilicda degmadana waa ay ku dhumaysaa ayuu yidhi intaasi kadib waxaa ugu horeyn hadlay taliyaha saldhigga buliiska degmada kaaraan waxaa ku badan degmadan waddooyinka aada u xiran waddooyinkaas waxaan ballan qaadnay sidaa hore ugu sheegnay in la furi doono oo si cadaalada loo furi doono annagoo ah maamulka isla wada jirno degmada maamulka kaaraan ilaalada deegaanka saldhigga waxaa si wada jira oga shaqaynaynaa waddooyinka dadka ay caadaysteen inay iska dhex degaan oo loogu talagalay in ay loo sameeyo amba ay maraan meelihii dadka ay mari lahaayeen meelihii dadka ay iishay ku kala leexan lahaayeen in la lacyahay ugu dambeyn waxaa hadalka qaatay faarax cadaani oo ah guddoomiyaha degmadaasi kaara guryaha hadda aad ujeedaan meel dabdamiska gala ma laha haddii guriga oo gubtaa meel ambalaasta dhaawac doo dhaca ee gashaa ma jirto meel waddada interloog ama nadaafad waxa uu ku rooyaa ma jirto sidaas aaweed guryihii hortoodaa la xirtay sannadihii dambeeye dadku waxay iska dhisanayeen wadoodhinka sharci darre iska dhisanaayeen guri kastaa markii cashuur cashuurta bixi la dhahaa wuxuu leeyahay waddada horteeda waa xidhan tahay leer ma shidi karo kaamir xirad la yidhaaho culaysay ku tahay haddii nadaafadda ka qayb qaadla culaysay ku tahay haddii xaafadda dab dab ka kaca qaab dabdamis loo keenaa ma jirto qof kastaa waxaa la rabaa inay sharci u hogaansanaato ninkii wadda ku jiro horaan ugu sheegna inuu waddada ka baxaa kii hadda kadib dhisa doonanana laga ogolaanay maalintii jimcadaa la dhisaa waxaa lagu soo dhisaa qandallada inta lamayeeri waxaan aragnay qandallada inta lamayeeri laba qol amba hal qol inta dhisaa inta lasoo xambaaraa habeenka la keena inta lasoo qaada habeenka la keena waddada jig lagu siinaa guri dhisan waay waxaas horaan ugu sheegnay wax loo adkaysan kara ma ahan xaafadda waxaan rabnaa bilacdeeda inay qurxunaato ay wadoodhi ka baxaan dabdamiska oo geli karo nadaafadda laga qayb qaadan karo dhaawac doo dhaca laga bixi karo dhammaan dadka bulshaweynta ku nool degmada kaaraan lixda waaxood waxaan u galoohaynaa maanta waxaan joognaa waax kalean joognaa daraad waxaan joognaa waaxda jamhuuriya maantana waxaan joognaa waax kale birrina waxaan gelaynaa waax kale dhammaan waaxyaha dhan dadka ku degan sharci darrada dadka ku degan ha ka baxaan
faadumo cabduqaadir haadi hay tibiga dalsan muqdisho
markana haddii aan eegno xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya waxa ay ku lala qaateen qaar ka mid ah qoysas dhowaan laga burburiyay guryo ku yaala deegaanka ceelasha biyaha marin ladana dhamaystires
qaar ka mid ah dadkii dhowaan laga burburiyey guryahoodii oo ku yiilay deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka shabeellada hoose ayaa la kulmay xildhibaanada labada gole ee dowladda federaalk soomaaliya xubnahan ayaa xildhibaanada u gudbiyay cabashadooda waxayna dowladda federaalk ka codsadeen inay wax ka qabato cabashooyinkooda inay magdhow siiso waxay kaloo codsadeen in dib loogu celiyo guryahoodii oo dhowaan laga burburiyey marka uu soo dhammaaday kulankoodii ay la yeesheen xildhibaanada ayaa waxaa saxaafadda la hadlay qaar ka mid ah odayaashii la-
annagu waxaan nahay dad dulman la dulmiyeyo ee sagaal saac oo habeennimo lagu duulay la burburiyey dhulkoodii ay u haystaan dukumenti dukumentiaan haysanaa sharciya oon ku iibsannay cid nala dacwootay iyo cid nooga maxkamad nooga yeertay iyo cid dacwona geysan aynan jirin sagaal saac oo habeennimo aan ka war helnay baalle ee hantidii ku burburtay iyo dhibaatadii ka dhacday meeshaas xildhibaanadii u dhaartay oo u dhaartay dadkooda iyo wadan iyo dalkaas la burburinaayo xildhibaanadii u dhaartay aad tihiin Een, waxaan maanta idinla hortaagannahay dadkii aad u dhaarateen maadaama ay dhibban yihiin inaadan ka harina xaqooda ee, dadka aad u dhaarateen ay yihiin dadkan la idinka rabo ee idin daba joogaan shirka jaraa-id yahay dhibanayaalkii dhulka lahay iyo dadkii dhaqankooda ahay iyo labadii gole oo dowladda ugu jirtay oo aqalka sare iyo aqalka hoose ahay iyo wasiiradiyaa maanta isugu yimid halka hadday isugu yimideenna dhibaatada jirtaa la hordhigay waa qaadeenoo waxay yidhaheen dowladdaan horgeyhaynaa waa waa u dhiibnay waxaana ka filaynaa in cadaaladu dhacdo dowladda federaalka oo brofesor xasan sheekh maxamuud hogaamaayo colaad iyo dagaal waa ku furan yahay dalka soomaaliyeed hal dhexdiisa in laga badbaadiyo ayaan ka codsaynaa hantida iskor saaranoo la baaba'sha waxaan ka codsaynaa in megdhowgina la bixiyo nabadgelyana la helo xaquuqdii dadkaastiisa la bixiyana waan ka codsaynaa dhammaantiin waa mahadsantihiin xildhibaanadana soo ajiibeen waa mahadsan yihiin oo warkeenna sidai sharafta leh u qaateen annagoo dhibanayaal ah oo dhibkiina la gaarsiiyey ay ka soo danqadeen marka waa mahadsan yihiin aad iyo aad u mahadsan yihiin dowladda federaalkana waxaan ka codsanaynaa hawsheennii inay hore u gasho waa dhibannahay owlaaddiinna ee bannaanka taallo dhibkana gaaray dhib yar ma ahan hantideenii maguurtada iyo midda kaleba waa laysku dardaray wax aan hadda haysanno ma jirto dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa iyo baarlamaankaba in ay sida u dhaqsiyaa badan wax noo qabtaan yidhi soo xildhibaanadaas la soo ajiibay oo xildhibaanadeena baan u mahadcelinaynaa anugu u mahadcelinaynaa arrinteenniina iyagaan u dhiibnay oo macnayihi naga warsuga iyagaan ku noog arrinteenna iyagaan ku wareejinay dhibkii iyo colayskii waxaan soo maray iyagaan u dhiibnay waana u mahadcelinaynaa bacdallaahi u mahadcelinaynaa si guud ahaan xildhibaanada oo maanta waqtigooda iyo naftooda noo soo huray oo halkaan yimideen aan annaguna aan u dhiibnay arrintii oo dadku ay maaragtaa ay ayagu lagu burburiyey hantidoodii iyo naf iyo maalba lagu burburiyey waxaan u dhiibnay bacdallaahi xildhibaanada sharafta leh ayaguna way naga aqbaleen way naga guddoomeen waxaana dhahnay meediyaha iyo maxkamadaha marsiya insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan codsanaynaa horena u codsannay madaxweynahaan u sheegnay ra-iisul wasaarahaan u sheegnay een, aan u sheegnay haddii la kulan yahay baarlamaanka aan u sheegnay maantay waxaan joognaa meel aan lagu kala maqnayn waxaana aan wacnay raggi baarlamaanka ragga noogu jiray ama soomaalida ahay oo dhan waa u yeedhanay waana qaabileen wixii aan qabnay ayay dhibkina haayana waan u sheegnay waxaan rabnaa si degdeg ah inaan war u helno ayaguna waa naga qaabileen annaguna sidaasaan codsannay waana naga waana ku faatahaysannay waxay haystaan maxkamadda ha keensadaan annagu waxaan hay sanay waxay jiraan maxkamadda sare waxaan ka sugaynaa sharci ama annagu aan qalad leenahay oo sharcigu nagu caddeeyo
wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalk soomaaliya muqdisho maanta waxay ku qabatay shirka hindisa siyaasadeedka badqabka cuntada
wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ku qabatay shirka ansixinta hindisa siyaasadeedka badqabka cuntada oo looga hadlayay horumarinta badqabka cuntada dhisidda kalsoonida macaamiisha fududeynta ganacsiga iyo ballaarinta suuqyada dhoofka wax soo saarka soomaaliyeed waxaa daafurka shirkan goobjoog ahaa wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xasan xuseen maxamed wasiirka kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluuga ah axmed xasan aadan wasiiru dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa waxaa sidoo kale shirkan ka qaybgalay mas-uuliyiin ka kala socota hay-ado iyo wasaarado kala duwan waxaana shirka lagu soo bandhigay doodo ku saabsan badqabka cuntada waxaa ugu horeyn shirka ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa waxa uuna sharaxay ujeedada shirkan ujeedada shirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay wixii ka soo baxay la tashiyadii eh, la sameeyey in dib loo eego kadibna la dhammaystiro si loogu gudbiyo golaha wasiirada isla markaasna golaha wasiirada u ansixiyaan u noqda siyaasad sharciyeysan oo dalka ku dhaqma marka ujeedada shirkeena maanta intaasuu ku egyahay wasiiru dowlaha beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya asad cabdirasaaq ayaa dhankiisa goobta ka hadlay food safety-ga waxaa weeye cunto food health marka la dhaho healthy food oo nutritious food ah oo ka bilaabanaysa beertii iyo xoolihii iyo dhaqashadii waxaa iyadana wax weyn ah oo layska indhatiri karin xagga safety-ga dadka maxaa national health issue bay noqon kartaa saddexdan wasaaradoodna maadaama ay cuntadii annaga waddanka aanu mandatekeeda haysanno waa ka wada shaqaynaynaa ama kalluun ha ahaata iyo xoole iyo beero marka waxaa loo baahan yahay laakiin markaan golaha wasiirada marka la mariyo wasiir xasan enforcement baa loo baahnaan doonaa haddii ilaha yidhaahdo wasiirka kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluuga ah axmed wasiirka kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluuga ah axmed xasan aadan ayaa sheegay in shirkan uu ka mid yahay geedi socodka dhaqaalaha iyo cuntada tani waxay ka mid tahay waxbaa lagu farxo inaan maanta ka hadlayno food safety policy in dalka loo sameeyo wasaaradda kasoo shaqaysay iyo tiimka kasoo shaqeey aada u mahadsan yihiin macnaheedu waxay tahay standardka dalka cuntadiisa inay wanaagsanaato iyo caafimaadkiisa intaba dalku soomaaliya wuxuu u baahan yahay sidaad ujeedaan ama aad aragtaan dhismo bilow ah oo meel walba laga dhiso qof walba aqoontiisa ku kordhiyo dowladduna ay fuliso wixii aan maaragtay dhisno oonu soo saarno ayaan ugu faraxsanahay hawshan aad wadaan oonu soo saarno ayaan ugu faraxsanahay hawshan aad wadaan guud ahaan warkii habeen aad kala socotay raadiyaha dalsa waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahel yaabaa talalhel